waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali soo galootiga iyo qaxootiga cusub ayay dowladda austreeliya ku dhiirigelinaysaa inay bartaan afka ingiriiska barashada af ingiriisku waa dariiq ay bulshooyinka dhaqamada iyo luqadaha kala duwan kula xiriiraan kuna dhexgalaan bulshaweynta austreeliya mahiko ubadula oo ah qaxooti ka yimid dalka afghanistan ayaa aaminsan in soo galootiga heerkooda luqadaha ingiliishku fiican yahay inay u sahlan tahay inay si fiican ula qabsadaan nolosha australia inaad keligaa isdaberi karto ama socon karto inaad raadsan karto adeegyada iyo inaad la hadli karto dadka kuwaas oo dhan waxay lagama maarmaan u yihiin nolol maalmeedka marka ma aha imaanshaha austraeliya ee keliya ee waa sidaad u degi lahayd sidaad wakhti dheer shaqo u heli lahayd si aad shaqo u heshidna waa inaad wax qori karto waxaadna u baahan tahay waxbarasho waxaad u baahan tahay luqadda waxaad u baahan tahay xirfad wuxuu sheegay in haddii aadan baran luqadda iyo xirfadda qoridda iyo akhriska waxay keeni kartaa buu yidhi caqabado xagga bulshada ah gaar ahaan soo galootiga cusub iyo qaxootiga dalka yimaada inta badan soo galootiga qaxootiga iyo magangelya doonka ku yimaada heer wax qoris iyo wax akhris hoose waxay kala kulmaan xaalado adag suuqa shaqada luqadda oo ku yar waxay ka xiraysaa in shirkadaha ay shaqo ka helaan waxaan ula jeedaa xataa cabasho ma gudbin karaan codkoodana ma muujin karaan sababtoo ah waxba ma qoraan lori nowell oo ka tirsan hay-adda a m e s la yidhaahdo oo ah hay-ad adeegyo turjumaad bixisa ayaa sharaxaysa farqiga muhiimkaa ee u dhexeeya ingiliishka lagu hadlo iyo kan la qoro dad badan ayaa australia ka soo gala dalal aan waxbarasho rasmi oo badan lahayn waxaa dhici karta inay ingiliish ku hadlaan marka hadal ahaan waa fiican yihiin laakiin waxba ma qoraan xataa afkooda waxba kuma qoraan marka way adag tahay inaad afka ingiliishka barato haddii afkaagiiba aadan qori karin haddii aadan ingiliish wax ku qorinna waxay qofka ku noqon kartaa dhibaato markuu shaqo doonayo ayay tiri si aad shaqo uga hesho dhaqaalaha dalkan oo sii casriyoobaya oo aysan badnayn shaqooyinka warshaduhu siday ahaan jirtay kontameeyadii iyo lixdameeyadii wakhtigaasoo inaad wax qori karto aysan muhiim ahayn haddase waxaad u baahan tahay inaad wax qori karto hadday leeyihiin qorista aasaasiga soo galootiga cusub iyo qaxootigu waxay kororsan karaan fahamkooda iyo barashada dhaqanka australia haddii tusaale ahaan aad leedahay caruur iskuulka dhigata waxaa lagaaga baahan yahay inaad raaci karto caruurtaada oo aad la hadli karto macalimiintooda waxaa lagaaga baahan yahay inaad awoodi karto inaad akhrin karto waxyaalaha caruurta iskuulka laga soo siiyo si aad uga qayb qaadato ururada deegaankaaga ka jirana waa inaad wax aqrin karto meheko abudula wuxuu afghanistan ka yimid isagoo leh xirfad qoridda afka ingiriiska wuxuu sheegay intaasi ka caawisa inuu helo fursad inuu waxbarashadiisa sii wato uuna mustaqbalka shaqo ku helo waxaan aadi jiray barnaamijyo xirfado lagu baro soo galootiga oo ay waday hay-adda a m e s taasoo inta badan diiradda lagu saarayay dadka xirfadda leh waxay ku xiraysay dadka suuqa shaqada austraeliya kadibna waxaan qaatay diblooma turjumaad ah urur melbourne degan ayaa scholarship siiyey imtixaan ayaana layga qaaday oo laygu geliyey buundo fiican ayaan helay si scholarshipka aan u helo nasiib wanaag waxaan awooday inaan sii wado kooraska hadda aan dhiganayo lori nowell oo ka tirsan hay-adda ames australia ayaa sheegtay in barnaamijyada qoridda iyo akhriska dadka waaweyn ee soo galootiga in laga baran karo hay-adda xafiis ku leh xaafadaada dadka intooda badanna aan lacag laga qaadayn dowladda federaalka shan boqol iyo konton saacadood oo bilaasha oo afka lagu baro ayay siisaa soo galootiga iyo qaxootiga waxaana bixiya hay-adda adult migrant english program ama amap marka qof kastoo waddanka yimaada wuxuu xaq u leeyahay shan boqol iyo konton saacadood oo barashada afka ingiliishka oo ay bixiso ururada sida amis australia marka fasalka ayaa tegaysaa afka ayaana lagu barayaa waxaana ku baraya macalimiin ku takhasustay baridda dadka luuqadaha kale ku hadla waana shaqaale si degan oo sahlan oo aan cadaadis badan lahayn wax kuu baraya dhowr dariiq ayaa barnaamijka luuqadda lagu baran karaa dadka fasalada ayay si fuul timer u tegi karaan ama si baar timer waxay kaloo baran karaan iyagoo aan fasal iman oo internetka ama telefoonka lagaga caawiyo waxaana bixiya macalimiin xataa mararka qaar guriga qofka ku booqan kara ama internetka ka bari kara qofka casharadan waxaa laga bixiyaa laba boqol iyo konton goobood oo ku yaal dalka oo dhan oo ay ku jiraan magaalooyinka waaweyn kuwa gobolada iyo dhulalka baadiyaha lori nowell ayaa sheegtay in koorsooyinkan ay kala yihiin heerar kala duwan waxaa jira afar qaybood oo kale gaarsiisan dadka aan waxba qorin oo ah heerka ugu hooseeya iyo kan ugu sarreeya oo ah dadka doonaya xoogaha inay boorka ka jafaan wax ay hore u yaqaaneen si ay shaqo u helaan waxaa kaloo jira hay-ad aymis la shaqeeya oo dadka baraqoridda afkooda hooyo taas macnaheedu waxa weeye in dadka waaweyn ee qaxootiga iyo soo galootiga ay heli karaan adeegya lagu baro qoridda iyo akhriska haddii xataa aysan qori karin ama akhrin karin afkoodii hooyo marka tusaale ahaan haddii qofku uu ka yimaado bariga afrika uusanna qori karin afkiisa hooyo waxaa lagu xiri karaa adeeg lagu siinayo afkooda hooyo oo markaas gaarsiin kara heer uu afka ingiriiska wax ku qoro tusaale ahaan dhowaan waxaan tegay foodskarey waxaana la kulmay koox haweena oo bariga afrika ka soo jeeda oo baranayay sida loo qoro afkooda hooyo iyo sidoo kale af ingiriiska marka sidee qofku ku ogaanayaa kooraska ku habboon oo baahidiisa daboosha lori nowell ayaa sheegtay inay jiraan dad la taliyayaal shaqadoodu tahay inay ka hagaan qaxootiga iyo soo galootiga nidaamka sida uu u shaqeeyo waxaa jira dad lagu magacaabo la taliyayaal ama counselors oo la shaqeeya hay-adda amap marka hawshoodu waa inay la hadlaan ardada ayna qiimeeyaan heerka waxqoris iyo akhris ee qofku joogo markaana ku jiheeya koorsooyinka iyo fursadaha jira si ay kor ugu qaadaan waxqoridooda iyo akhriskooda lana baro afka ingiriiska si ay shaqo ugu doonan karaan waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali